أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka roon dowladda kaafiradda shiinaha ayaa taageertay damacabadeedda xabashida itoobiya howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wiilaayaadka koonfurta dalka soomaaliya maamulka ashaadla dareerka ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab albaabada u fadhiyaan muqdisho kooxda gurguurtana ay wajahayso amni xumo baxsan dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeeda faragelinta yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wiilaayaadka bokool iyo jubbado hoose mas-uuliyiinta wilaayada baay ayaa kormeer ku tegay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaankaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadda galgaduud ayaa tartan aqooneed u qabtay faracyada macadka qurduba ee deegaanada dirri iyo ceelshiil ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa habeenimo talaada labaatan iyo afarta bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas faahfaahsan dowladda kaafiradda shiinaha ayaa taageertay damacbadeedda xabashida etoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya dowladda shuuciga ah ee shiinaha ayaa xaqiijisay inay taageersan tahay damaca badeed ee etoobiya waxayna soo jeedisay in hirgelinta tallaabadaasi lagu saleeyo waxa ay ku sheegtay xeerka caalamiga ah ee ururgaaleedka qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi oo maalmo ka hor booqasho ku tagay adis ababa lana kulmay ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed ayaa isaga iyo dhiggiisa itoobiya ay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku xoojiyeen damaca guracan ee batraadiska itoobiya bayaankan oo soo baxay jimcihii lasoo dhaafay ayuu wasiirka shiinuhu ku dhiirigeliyey itoobiya sidii ay ku heli lahayd marinbadeed waxna uu soo jeediyey in dalalka afrika gaar ahaan kuwa gobolku ay yeeshaan wada shaqeyn saad iyo isdhexgal bulsho itoobiya ayaa dhankeeda sheegtay inay ayiidsan tahay mabda'a shiinaha ee ah in taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulka shiinaha islamarkaana ay kasoo horjeedo dhammaan dadaalada gooniisutaagga ee uu ku dhawaaqay maamulka taiwan war-saxaafadeedka laguma soo hadal qaadin arrinta somalilan waxana uu kusoo aadaya xilli shiinuhu ka mid ahaa dalalkii cambaariyey aqoonsiga yuhuuddu siisay maamulka hargeysa halka itoobiya ay weli aamusan tahay oo ilaa hadda mowqifkeeda aanay caddayn howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wiilaayaadka koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee isku iska dayaxa ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee agagaarka warshadda taraqa iyo sigaarka ee degmada dayniile midka dayniile qaraxu waa laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid a garaab yahay dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay saaka howlgal qorshaysan ka fuliyeen duleedka degmada baardheere waxayna beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo axmed cali qoobey dhaawacuna waa hal askari oo murtad ah qanimaduna waa hal qori ak afartan iyo toddobo iyo booshkiisa dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka oo diin leh ee hoostaga degmada baydhabo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee makuudo ee duleedka magaalada baydhabo maamulka shahaadala dareerka ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab albaabada u fadhiyaan muqdisho kooxda gurguurtan ay wajahayso amni xumo aada u baahsan walaalkan yaasir maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
wasiirka warfaafinta maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa mar uu ka hadlayey safar uu qorsheynayo in murtad xasan gurguurte uu ka tago laascaanood ku soo hadal qaaday xaaladda amniga ay ku sugan tahay kooxdaasi wuxuu tilmaamay in ciidamada shabaabulmujaahidiin albaabada u taagan yihiin magaalada muqdisho waxay doonaan iyo xilliga ay doonaanna ka howlgeli karaan caasimadda wuxuu sheegay in kooxda xasan gurgurte ay wajahayso fashal amni iyo mid siyaasi oo aad u xoogan wuxuuna ku eedeeyey inuu maamulada qaar iska fogeeyey talada kooxda riddadana uu isagu isku soo koobay haddana uu ku howlan yahay sidii uu colaad uga horin lahaa gobolka sool waxaan maqlaynay ayaamahan se waxaan ka soo yeerayay xasan oo gidaarka ka soo go'ay adduunka albaab kasta ka soo xidhmay waxaan arkaynay inuu leeyahay waxaan tegayaa khamiistan laascaanoo tegaya xasan midnimada uu doonaya in lala difaaco ee uu raadinaya maxay tahay isagu hadduu dadka kala qaybinayo oo ficilkiisa ku kala qaybiyey oo afkiisa ku kala qaybiyey oo mabaadi'diisa ku kala qaybiyey dadkii soomaaliyeed turkii buu tuuray baarlamaankii baa wadda ka qaaday ra-isul wasaare ma jiro isaga keligiibaa ra-iisul wasaare ah al-shabaab ammaan darrada waad arkayseen wasiirka arrimaha dibadda ee china oo doonaya inuu booqasho ku yimaado hawada soomaaliya markuu soo galay buu ka noqday meesha ayaan lagu qarxinin dowlad xumada iyo mabaadi' la-aanta iyo xog la-aanta uu dowladba aan war u haynin waxay sababtay iyadoo uu haysto in ka badan soddon kun oo ciidamo amisoona iyo nanison isugu jira siddeetan kun ku dhowaado soomaaliya in al-shabaab labada iridood ay xamar ka fadhido waxay doonana ka sameeyaan dowladii xubnaha kaha dowladda federaalka wuxuu ka dhigay qaar uu ku duulo qaar markay mudaxileedkoodu dhammaatay uu yidhaahdo doorasho ma qabsan kartaan xasan guri baa kusoo dumay meeluu ka bixuu la'yahay muxuu raadinayaa hadda laascaanood baan tegayaa buu yidhi muxuu raadinayaa wuxuu raadinayaa dagaal lagu riiqmo inuu dhex maro hore wuxuu u sameeyey dowladihii dunida ee isdiidanaa ee cadaawadu ka dhexaysay ayuu mid walba heshiis gaara la galay deedna dagaalkii iyaga ka dhexeeyey waxay keentay inay usoo raraan soomaaliya gudaheeda oo turkiya uu ku leeyahay saldhigyo military ku leeyahay muxuu aha meesha la yidhaahdo muqdisho haddana yuhuudda soo damaacday iyana meesha la yihahdo berbera soo damaacday oti iyana halkaasaan degayaa hore aynu ogeyn xiisadii etoobiya aynu ogeyn aynu arkaynay sacuudiga iyo imaaraadka oo yeman isku dilay yacni waxa weeye danihii dunida ee isdiidanay dhammaantoodbu wuxuu keenay dalka soomaaliya gudihiisa dhammaan intaana haddana wuxuu koonayaa inuu gobolka sool keeno haddana mar kale dabka la saaro dadka halkaa degan hadalka wasiirka warfaafinta maamulka shaadla dirirka ah ee puntland ee ka dhanka ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli murtad xasan gurgurte uu qorsheynayo inuu ka soo dego laascaanood socdaalkaas ayaana la sheegay in uu yahay mid uu ku cadaadinayo maamulka ridada somalilan dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda fargelinta yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wiilaayaadka bokool iyo jubbada hoose dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa warbixinta warkaasi inoo haya walaalkeen faysal mahad
halkan waa mid ka mid ah waddooyinka magaalada jamaame saaka waxaan ka qaybgelayaa bannaanbax ballaaran oo ay dhigayaan boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada jamaame bannaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yuhuudda xaqidiinta ah iyo waxay aqoonsiga ku sheegeen ee ay siiyeen maamulka ashaadla dirirka ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne fara badan ayaa ka qaybgelaya bannaanbaxan saaka ka dhacaya magaalada jamaame gobolka jubbada hoose dadku waxay wataan boorar waxaana ku qoran halkudhibyo kala duwan waxay ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo in yuhuudda taaka ka mida dhulkan ay cagaha soo dhigto qaar ka mida bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaan mikarafoonka andalus la dhex qaadi doonaa waxaan wax ka weyddiin doonaa sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda uu ku saabsan yahay shucuurka ay muujinayaan iyo dareenkooda
waxaan joognaa jamaac magacayga waa saalax maxamed waxaan ku cabbaraya dareegeyga dalaa bannaanbaxa loogu soo jeeda yuhuudda yuhuud marrabna annaga dad muslimiinaan nahay walaaleyna xasuuqi u geystana waad kaysalnaa nahay wax kale uma ogolin waa iska dhicinana wa intii qaf ruux islaam muslim nafee ku jirto yuhuud waa iska dhicina waan la dagaalmayna waa iska dhicinayna annaga dad muslimiinaan nahay muslim iyo yuhuudda isku faraxmo diinna nagama dhexayso dalna nagama dhexeeyo yahuud dalna lagama dhexeeyo diinna nagama dhexayso kamana ogolaana waa iska dhicinayna mana ka qaadan doono mana yeelayna allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim anoo ku bilaabay magaalada maxamed cusmaan waxaan maanta shuxuurteeda u muujinayaa inaa micnihii yuhuudda dabca eeda ay leedahay ama waxay ku riyoonay siday midna u suurtooleen inay mujaahidiinta taagan yihiin marna lagama yeelahay insha allah waa lagu guulaysan doonaa waa mahadsan tahay magacaygu waa khaleeya dharyarta ku nool jawaab shucuurteeda dareenkee way kacsan tahay gaal ma doonayno yahuud ma doonayno aqoonsu shishaajii soomaaliya yahuud aqoonsan biyuminitayahu dhiiboobka dhalada alla ku dhacdo ma doonayno gaal yahuud dhulkaani cagtuma soo saaraya waa diidlay cabdullahi maxmuud yuhuud waxaan soo gelahay dhulkaana lugma soo saar doonta insha allah billa alkariim allahu akbar yuhuud waxaa usoo daba jeedaa dhulkaana dhulkaanay rabaan dhulkaanna meelaha insha allah gaal wax magac sheegto inuu dalka soomaaliya lug uu soo gelin meel iska dil meel waa ka nooleena muku dhac karaa hadda alla ka cabsooyse maanta dhimashada xaqay tahay maanta alad baxo alaga saara meel as as uu taagay dhan baa laga gabigiis baa laga saaray kadib anaga waa tashanaynaa soomaali baana ha wadankeena waa ilan qabsan ninkaas ilaa wadankaada soomaaliya dheefka doonka doonka kasoo doontay ada dheeftaada maxaa kuu diiday muslim baa tahay yaa marka annaga aan u jeesano dalkeena iyo dadkeena yaa masaakiinteena ogaano gaal aan iska saarna gaal wax walba ugu soo maqee ilaah abuurta ma jirto walaal magacii waa macalin qabiil ilaah baa ku mahadsan waxaan joogaa jamaame hadda waxaa weeye waan u dhannahay yahuudda alxamdulilah waan ka soo horjeednaa haddaynu nahay muslimiinta ku dhaqa jamaame yahuud waxay doonayso mana yeeleyno mana yeeli doono insha allahu tacaala waana ka hortegi doonaa gaaladii yahuudda ahayd oo macnaha inay waddankeena ay qaataan ay rabaan marka somalilan ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ciro magaca u bixiyey waxaa waye cabdiraxmaan ciro lama dhehe cabdulyahuud aa la dhahaa cabdulyahuud waxaan leenahay waddankeena anaga ma yeeleyno mana doonayno inay waddankeena la qabsado marka waxaan leenahay gaalada mar walbaan raalmkan ilaahay abdhaa walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tatabica millatahum ree ahlujamaam waxaan leenahay hala diyaar galoobo qof walbana qorihiisina ha qaato insha allah dhammaanba waxaa ka socda maanta shucuurta aad ay u kacsantaa ininkeedu waxaa ka muuqata farxadda ciidanka wawaasan iyo shaciibka isdhex guuraan markaan arkay maasha allah maasha allah aad yahuuddaas yahuuddaas ceebkaan u qabno raadkeeda meesha meel ay dhigtaan musa juudi karin لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أعد وحاول لعبها يهود anigoo magacayna ayme ibraahin axmed oo joogta degmada jamaame halka maanta waxaa ka jiro baraanbax aan ka soo horjeedno yuhuud yuhuud inay somalilan ee soo dhawaysato anigoo magacii ku bilaabaya suleeqa saalax cabdi oo joogta degmada jamaame maanta waxaan u banaanbaxaynaa banaanbaxa naga soo horjeedno aqoonsiga uu aqoonsaday yuhuudda somalilan wallaahi ma ogolaanayno yuhuud maanta waxay samaynayso shacabkan muslim oo falastiinaha way imaanin gumaad ku hayaan anigana taas maanta dagaal ayaan ka xignaa lagama yaabo inaan maalin un ogolaanno magacayga umma xaaris lagama yaabo inay dhulkeena qabsadaan oo soomaaliyeed cabdiraxmaan ciro inuu gato dhulkiisa dhul maasan gaban wuxuu gato walaashiisa hooyadiisa dadkiisuu gatay jahaad baan diyaar u nahay rag iyo dumar inaan dhulkeena diinteena iyo dalkeena aan difaacano
ninka xumoo la yidhaaho cabdiraxmaan ciro ma arki karno ma arki karno diinteena iyo dalkeena inuu sao gatoos rabaa ma rabno ma rabno uu hore anoo magacii ku bilaawo jaweeriyo waxaan joogaa degmada jamaame maanta waxaan ku ballaanbixaynaa cabdiraxmaan ciro waxaan leenahay middas carawiin ayaan ka qabnaa waana ka dhiidhinaynaa ciro waxaan leenahay waad riyootay riyadaana kuma suurtagelin insha allah waan dagaalam doonaa saan rag iyo dumar aan u nahay dhinaca wilaayada bakoolna waxaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed unataarigalenawano tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa unataarigalenawano tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay isu soo tarayeen guuxa ka dhanka ah faragelinta maamulka gumeystaha yahuudda uu ku hayo waddankeena soomaaliya ayaa wilaayaadka dalka soomaaliya waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga dhiidhanayay damaca yahuudda ah ee qabsashada dalkeenna bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa dhankooda si weyn uga falceliyey imaanshaha yahuudda ah ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyagoona diidmo xoogan ka muujiyey arrimahaasi magaalada tiyoglo waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweyne ah hoggaanka dhaqanka iyo culimo waxayna fariimo kulkulul hawada u mariyeen cadowga allaah ee yahuudda ah iyo atbaacdiisa yahuudda hadda wararka haqaadi waddanka soomaali dadka muslimiinta ma inka dhekanyaa aran eed an xunga anka dhekanyi taariikh xunga anka dhekanyi iniyoo markaas sheegadamu hadhowaayaan hadhowaynay eraan yahuudi taariikhdee la ogyi xilligii nabi moxamed iyo qurintii dhexe iyo hadda al'aana hadduuna roogna xaalka iyo marahayaan mu'aamarada muslimiinta la doonahayo la ogi ummadda soomaaliyeed ma inka baaqay nimankan murtadiinta eh ee waddamaha madaxweyne kaenlana ini mar kale la dagaalamo mayweele nimankaas maingeyna galana maingeyna yahuudi iyo gaalada kale hindhi maingeyna yahuudi iyo gaalada kale marka inay haldhinilku maro nimankan lala dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala lan kaalmaysado yahuud waxaan u sheegaynaa iyo gaalka wataba iyo murtadiinta dabadhalafka ah inay soomaaliya yahuud aan ku noolan doonin insha allah ilaahay idinkiis hore aabbiyaasha anaa u soo diiday annagana waa diidanna awowiyaasha annagaa soo diiday waa diidanna dalkan soomaali baa iska leh muslim baa iska leh yahuudna wax kuma leh mana lahan doonto insha allah nimanka murtadiinta ah oo xasan maxamuud uu weyn yahay oo beenta sheegaya afar iyo labaatan sana dadka beenta ku sheegaya iyo cira nama sii karaan mana ka iibsan karaan iyagana ma laha dhoolka muslimiin baa iska leh yahuuduun onay tahay fargelinta waddanka soomaaliya hagilidi gaar ahaan somalilan walaaladan ee dhulgashir kuwa ahaan soomaaliyaas leer dhulkusigaa yahuudasay ini lutiyahan saarn iyo in sheegan haddii hasaarton jab i halaag ini loola kulmaaso in sheegan insha allah bulshada soomaaliyeed magacoo ka aadina aragahaytan dhibaatada too una shalay una ka jarni towahniinka ziyaadi yahuudun onay tahay hata waddankun haka ziyaadahayt ini lutiyahan saarn la dagaalantan bilaan imegil nuswaad i rujaal katan yahuudunka horseetan bismillaahi raxmaan araxiim walaalow dhowo bannaanbaxga mayba iinku bahay wal eedi eed enwiin mayba aragahayna bannaanbax oo yahuudi xaaqadinta hayte xaasidta hayti cadowka ilaah iyo cadowka muslimiinta hayti oo lahan ku horjeeda eed iyo eeda aan qayraysigna shacuurtana eeda aan ka casanta mayba aan ka baagay dadti muslimiinta dhammaan inta muqalkaan aragaas iyo intii oo mayba aha maqalkaan may waa dhegi doonta insha allahu in la diyaar garoowe istacdaad buu hulli gala cadowkii ilaahay mayba noo dheeraya hanin dhowaadi cadowka ilaahay lilijahatama yaan ka baagay dadti muslimiinta shacabka meelbir hoogaan insha allahu tacaala naftaano lay goho doonto ma waan yahuudna ardaan insha allahu dhedheel ma ka gobso doonto bilaahi ar xaqiiqa ahaan wayba la ogyaa yahuudi walaa yee samaytay labadii sano un haddaha dhaafnay oo ka suubadii dadkii marasta haayay barmageedada haayay reer falastiin oo masaakiinta haay sadaya geekan galle ilanka hadda geeka ixtiraafee leh in nimankaas rajan la hayna ilaahaynana ma umarana ka hirin hayna murtadiin ayin runtii kuwa nasaarada hadho waaye muqdisho fadhiy iyo kuwa kismaayo fadhiy iyo kuwa haddii yahuudo hadho waaye hergeysa fadhiy inay mithil ayin aan argahayn ummadda geeka runtii xaqiiqadii jartay ogaadeen waqooyi galbeed nimanka degan oo xadaarada rasmiga ee soomaalida culimmada rabbaaniinta ah kubati la ogiin la gorodow dadka soomaaliyeedoo runtii inka qiimo badanna ka tilmaamanna may lenaa runta xaqiiqada lanke runtii nolol ama geeri nasre ama shahiid may siin lenaaha nolol adduunyo oo liidato ka niilitaan haddii nimanka yooga nagataan shucuub nimankan ka horkooye isku dhiciye tan iyo markii maamulka ashaadala dirirkaha ee somalilan ay ka soo yeertay in gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen yahuudda xaaqidiinta ah waxaa bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay kala hortageen caro iyo diidmo xoogan mas-uuliyiinta wilaayada bay ayaa kormeer ku tegay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoona kulmo la qaatay bulshada deegaankaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ee muddooyinkii u dambeeyey ku jiray socdaal kormeer iyo qiimeyn ah ayaa safarkoodii ugu dambeeyey ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere intii ay wafdiga ku sugnaayeen deegaanadaasi waxay kulamo midho dhal ah la qaateen mas-uuliyiinta maamulada culimada salaadiinta waxgaradka macallimiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo si qoto dheer uga wareystay xaaladda guud ee nololeed amni waxbarasho iyo baahiyaha asaasiga ah ee bulshada sidoo kale wafdigu waxay kormeer ku sameeyeen goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoo qiimeeyey duruufaha waxbarasho ee caqabadaha jira ugu dambeynna wafdiga ayaa gaarsiiyey bulshada deegaanadaasi adeegyo caafimaad oo bilaash ah kuwaasoo isugu jiray baaritaano iyo daawooyin arrinkaasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada sheekh xasan oo ka mid ah culimmada degmada labaatan jirow ayaa si gaara u bogaadiyey mashruuca gurmadka isagoo ku tilmaamay mid wax ku-oola oo waxweyn ka tari karaa xaaladda bulshada bay ciidanka faraha signaa wilaayada islaamiga bay oo daawaba islaan aninshaanti eedna dadweynaga roogaan muslimiinka eedanka faraha sinyin walyaablana daawada la qaadado haay oo wilaayadaadanka daagdiya maalintan roogniya ilaahay kuma hadiyaan ba'da xamdilaahi ilaahay madin ma hadiin walkasta usullankuma hadiya markan walaalaha wilaayada islaamiga bay ya daawna aninshaanti bayba mudanyiin intii ilaahay hamdijay badiya ma hadiino shukriino jazaahum allaahu khayran allana guudahan harakada arakatu shabaab almujaahidiin markan eeda ilaahay mahadle dadweynaga muslimiinka labaatan jar oo ku nool geeka eedan farahsinin daawba islaan aag ahdohayan sifayla ilaahay mahadle aan farahsinin arrintaasi mayba muslimiinka aan hadalo hayna inini la qeybsadaan ogaadan haaniyan maadaama odow khaariji ee gaale laladegaa lamuhay mugaaliyaalkii oo ugu wiinayeen muqadisaadka hayan haysadaan tantan kiigda mayba ilaahay ka rajayaane ini daawadun baislaanta ee laka qiibi mugaaliyaalka cudubka haysada laka qiibi yoona se farhan yoona ilaahay mahadle saasay ninka la qeyb galan ya rajayaan ilaahay ka tuugan sidoo kale waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay daawqaybinta iyo kormeerka tooska ah ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku tageen degmadaasi anoo leeraw magaalay huseen mursan leeraw waana ka sugana degmada labaatan jarow gaar ahaan gobolka baayneeta kolley insha allaahu dadka gadaalkay surun isin aragaasan dad daawla siyohayo daawo gaadadahayo oo jiri sheegadaan daawadaas oo casriga ahoo eedan fayle beesana malka dhiibahay daawo oo beerka beeso laka gadahayo beeso laka shal gadadahay mae daawo oo islaamka dadanka deegahayo ilaahay fadliyey shaacirkaan oo sheeg ibraahim ama eraaye dooyintii ala walla ka darsaday jihaadka hata dareere damboy madeero doqona alaf mina lamba doorki ka adini dibay linki dhiinay tiu geek lamba daawo fadaay wal siyohay iyadoo doolar yoonay diinaar iyo deheblinka dhiibaan yalla siyohay daawo oo geek taydiyana fayl taarigdiyana fayl intiyaas oo geek dadka oo migil ibilaan nisaa wa rijaalan gabdhaha muslimiinta iyoona dadka mujaahidiinta dadka oo geeka oo muhaajiriinta dadka ansaarta dhan welba wana neska jara intaas iya geeka daawo inta lakasiohay beesana malanka baahan baabuur oo daawo a geeka kumaankun dolar daawadaas ini laxagadi langmalayo ya beesalaan la dhiibohay maadaama taas geeka islaamka farxaddaas ninlakooy mujaahidiinta sababtee oo shuhadadii dhiija dareeraha hoos iyo unharsadahayn sababtee yaa laka helay geeka intaasey ma geeka gaala arlaadun sumahadafan kitaabkan ilaahay ini kamaamulowlgal walbadan faa'iidaya ninkooy owil hormahaadi jaran maanumawalka musaawaraay gaalada kumusaawaraasay waldhihi iyoonay walhunlay kiinsheena jarti hati geeka may yay walkiinkooya may imbaahanta laka leey waladan baahanta oo geeka sheegda yallaka siyohay alxamdulilah ilaahinka mahadnagaan ba'dallaahi dadka mujaahidiinta amiirkana abu ubeyde ka bilaawda xafidahullaahu iyoonay too inti ka hoosayto umarada islaamka ee yaanku mahadnagaan ba'dallaahi qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadka ayaa muujiyey mahadcelin ballaaran iyagoo xusay in adeegyada la gaarsiiyey ay ahaayeen kuwa ay si weyn ugu baahnaayeen
mayle reey magagayna isaaq ali aadam isaaq weyne inkase marka insha allaahu waliningma wate farhad oo maha ummad badan oo mayl raayse degmada labaatan jarow iyo ka noolna insha allaahu degmadan marka kowaad mee marlamaad marsadaada iyo manaha soo sugnayni oo mayaha noocaas daawadaas dakhaatiirka oo mayaha ayaa ka qiibayaas oo caafimaadka eh marka mayaha ilaahay kubacad waleenka mahadyaana amiirkana guud mayaha rakada duma markaas kadib mayaha dadka oo marku mayaha ayaa shaqadaas lalahayano walbadan mayaha ku dardargeliyeno juhdigaas biyen ee ilaahay kubacad anka mahadyaana marka dad badan oo tabar daran oo mayaha ayaan awoodna iniyo mayaha ay meelo caafimaadka raadsadaan iyo mayaha laka daryeelahay marka kowaadnama marakun dhowr mara marakumayaha ayaa hana martay farhaddaas waan dad badan ka faa'iidaysadeen insha allah dadka faa'iidaysan naftarka ay kamid ahay marka insha allah waliba fadaanaha mar walba mayaha tilaabada mayaha tilaabo la higi doonta ilaahay may ku rajeeyana intii oo mayaha magaalooyinka oo mayaha cadowga hadda haysado oo duulaanka haysada ilaahay noo saaro doono mayaha ilaahaya noo jibye xabiib sheekh maxamed aliire magaagay degmada labaatan jir oo ka noolo alxamdulilah ilaahay mahadle kulmiinta hana booqdaan gaar ahaan degmada niinka kooyaan daawooyin iyoonay meel dheeraayso safayla niisiyaan alxamdulilah eedaan ka mahadsiiyin iyoona ilaahay iyoona ku abaalmaray gaaladan alle noogobada cadowgana alle burburay farxad iyoonay meel dheeraayso ya len farxad liinkooba kornay maasha allah ee yaa qabna geeg ugu dambeenna waxaa halkaas ku soo dhammaaday safarkii iyo kormeerkii maalmaha badan qaata ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay safarkan ayaa noqday mid ka mid ah safaradii iyo mashaariicdii ugu ballaarna ee wilaayada baay muddooyinkan laga sameeyo isagoo si rasmi ah u soo gaaray gebagabo wanaagsan khitaamuhu misk maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada galgaduud ayaa tartan aqooneed u qabtay faracyada macadka qurduba ee deegaanada dirri iyo ceelshiil ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa markii ugu horreysay qabtay tartan aqooneed oo heer wilaayo ah kaasoo u dhexeeyey faracyada kala duwan ee macadka qurdube ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada galgaduud tartankan oo ah mid taariikhi ah islamarkaana aan horay uga dhicin wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ah mid weli soconaya wuxuuna xambaarsan yahay ujeedooyin waxbarasho iyo tarbiyadeed oo qoto dheer tartanka ayaa ah mid diiradda saaraya culuumta shareecada iyo fulinta kala duwan ee islaamka iyadoo ay ka qaybgelayaan arday isugu jirta fasallada hoose iyo kuwa dhexe ardayda ayaa ku tartamaya aqoon feejignaan iyo faham qoto dheer oo ku saabsan diinta islaamka warbixintan waxaan si gaar ah ugu eegeynaa tartan xiiso badan oo dhex maray faracyada maxadka qurdube ee deegaanada diri iyo ceershiila ardayda ceershiil ayaa safar aqooneed ku tegay deegaanka diri halkaasoo uu ku dhex maray tartan ay si weyn u daawadeen dadweynaha labada deegaan ardayda labada dhinac ayaa ku tartamay shan maado kuwaasoo kale ah fiqhiga islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiista nebiga tajwiidka iyo tafsiirka qur'aanka kariimka ah su-aasha xigta waxay ku aadan tahay majmuucada qarnaadda ee ka socota deegaanka diri waxay leedahay su-aashu sida tan man wafada cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama fi sanati alcaashira waxaan rajayaa inaad si saxa kaga jawaabtiin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيب ومنيرة مع آدم وقصعت مجموعة قرناطة أنا ترسمي سماعة قرد وفرعي سديغان كدري هذا بس لاشر اللي ودي إجابتي هذا نسكت حي وداعي ساسيطا في السنة العاشرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من نصارى نجران majmuucatu qarnaada su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada siirada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo waayahay su-aasha xigta waa majmuucatu faaruuq ka socota deegaanka ceelshiil su-aashu waxay leedahay maa huwa sakt بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو مقعيو يا عيني أحمد كنسعو ترتم يا شمعتك قرطبة فرعي سعرشيل خاصة مجموعة الفاروق سؤال الرويدي جوابته وحين قريسا إن شاء الله السكت قطع الصوت زمنا لطيفا أقل من زمن الوقف بدون تنفس بريد متابعة القراءة majmuucatulfaaruuq su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada tajwiidka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo tartanka ayaa noqday mid aad u adag oo ay labada dhinac muujiyeen diyaargarow sare iyo karti aqooneed majmuuco weliba waxaa la weydiiyey toban su'aalood dhammaantoodna si buuxda ayay uga jawaabeen taasoo ku qasabtay guddiga tartanka inay keenaan su'aalo dheeri ah si loo kala saaro labada dhinaca su'aalaha dheeraadka ah ayaa gaaraya afar su'aalood iyadoo majmuuco weliba la weydiiyey laba su'aal قردبة روتنا من حياض وفكر لا يحاض به الكلام أيا ناصيا تعرف كنها علم وكن دوما على حفظ تدوم وكن دوما على حفظ تدوم kadib juhdi dheer iyo tartan aad u adag guushu waxay ku raacday faraca maxadka qurdube ee deegaanka diri halka ardayda deegaanka ceelshiil ay guuldarro ku raacday hal su'aal oo qura ah سبقنا بشهد العلم حتى تسامينا وكان لنا النجوم تضاولنا ببنيان الحضارة فذاك الفوز والخير العميم فذاك الفوز والخير العميم فرحمة ربنا أبدا عليكم مدى الأزمان ما نشرت نعيم مدى الأزمان ما نشرت نعيم goobta tartanka waxaa goobjoog ahaa dadweyne tiro badan oo ka kala yimid labada deegaan waxaana halkaasi kelimaad kooban ka jeediyey waalidiinta ardayda faracyada diri iyo ceelshiilla ilaah baa mahad iskale suu keeni keena meesha waxaa haddana mahadsan macallimiinta iyo culammada timid oo maaragtay mardaadiyahaysay qurduba inay maaragtay ay meesha faa'iidada dadka tusaan waxay soo barteen waxaan ognaha marka dadka inuu mugdiga ka baxay waa aragnaa haddaan waalidiinta nahay waa aragnaa ilayha husi adiyaan leenahay macallimiintana kor allah ka dhigo meeshan waxaan isugu niminay tartan tartan diineed ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay biidnillaahi ilaahayna na waafajiyey annaga waalideyntaa nagu soo dadaashiiyey na hanuuniyey ilmahayna cilmigaan iyo tusiyey kitaabka iyo sunnada macallimiinna siiyey intaas baan ku mahadinaynaa tartankan aqooneed ee uu qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ah mid saacad u muujinaya dadaalka joogtada ah ee lagu horumarinayo tacliinta islaamiga ah iyo barbaarinta jiila aqoon iyo anshax leh waxaana uu tartankan noqday fursad qiimo badan oo ardayda macadka qurdube ku midhaysay tartan cilmiyeysan una suurtagelisay inay muujiyaan kartidooda iyo heerka ay gaadheen sidoo kale macadka qurdube iyo faracyadiisa kala duwan ayaa lagu ammaanay diyaarinta arday aqoon edeb iyo hufnaan leh taas oo ka marakacaysa manhaj midaysan macallimiin karti leh iyo nidaam waxbarasho oo miro dhalay warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu